بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله حنقول حشني كتاب التوحيد عشر كاني وعشر كا بقول يا فريطمن وحنا كشرحينا بابك صدن يا صدح oo shiikhu u baabeeyey baabu qowli illahi tacaala afa aaminuu makra allah falaa ya'manu makra allahi ila alqowmu alkhaasiruun waa fi suurati acraaf baabkan shiikhu laba mas'alo ayuu u guntay mid walbana waxa uu keenay aayaddii waxa way tilmaamaysay marka laba aayadood iyo laba xadiid ayuu keenay ama hal xadiid iyo athar xadiidka ibnu cabaas iyo atharka cabdullahi ibni mascuud iyo labada aayadood buu keenay iyo masaa'il yar insha allahu tabaaraka watacaala marka labada masale buu kaga hadlayaa labada masalena waxa weeye waa alamnu min makri illaah inuu qofku ka aamin noqdo makriga ilaahay iyo walqunuud min raxmat illaah inuu qofku ka quusto naxariista ilaahay haddaba labadaasaan tacriifinaynaa awalan marka ugu horeysa alamnu min makri illaah oo shiikhu aayadda u baabeeyey waxa weeye makriga waxaa la yidhahdaa sidiisaba waa makrigu waa inaad qof adiga doonaya inuu dhibaato kugu sameeyo aad markaas isagoon ku dareemaynin aad markaas adiguna isaga ku dabagedidid dhibaatadii oo macnaha dhibaatadaa uu sameynaya makrigaasi wixii ka imaanayey isaga ay dhibaato ku noqoto weeye mathalan meelo badan baa allah subxaana wa tacaala ku tilmaamay wa makaruu wa makara allah wallahu khayru lmaakiriin markay yahuudi rabeen nabiyullaahi ciisa baan dilaynaa ay yidhaahdeen oo iyagu waxay rabeen inay dilaan inta khiyaamaan inay dilaan allah subxaana wa tacaala makrigii marka ay wateen oo dilka ahaa iyagiibuu ku dabagediyey oo waxa weeye qof iyagii ka mid ah ayaa loo ekeysiyaa layidhi nabiyullaahi ciisa markaasay kii u ekaa dileen hadhowna iyagiibaa isbaabiyey dhexdoodii oo islaayi bay yidhahdeen culummadu idan marka taas makri baa la yidhaahdaa makrigan marka markii saasoo kale allah loo sugayo waa sifatu madxin waay waa ammaan waayo qofku hadduu adiga ku dhagrayo oo adigii aadan waxba dareemaynin oo aadan ogeyn inuu qofkaani ku dhagrayo hadde waa liidnimo laakiin haddii uu qofku dareensan yahay oo caqli leeyahay oo dareemo inuu qofkaani khiyaamaynayo oo dhagrayo oo khidaac u samaynayo uu markaa intuu iska jiro uu isagii bohosha ku rido marka waxa waa sifatu madxin waay marka waana ficil ee maaha min sifaati daat maaha waa sifatu ficilin waana afcaasha waxa weeye mashiicada ku timaada waay oo waxa weeye mashiicada ilaahay ayay ku timaadaa allah subxaana wa tacaala marka laguma tilmaamo ilaa iyada oo la sheegayo sababtii waxaan keentay mooye hadda aayaddan oo kale afa aaminuu makra allah baa leeyihi waxaa ka horreysay waa fii suurati acraaf aw aamina ahlu lquraa an yaatiyahum ba'sunaa bayaatan wahum naa'imuun aw aaminuu makra afa aamina ahlu lquraa an yaatiyahum ba'sunaa duxan wahum yalcabuun labada aayadood oo ka horreysa aayaddan waa inkaar lagu inkirayo waa istifhaamu inkaarin wa tawbiikh macnaha wuxuu yidhi allah ma ahlu qurihii dadkii deganaa ahlulquraa waa jamcu qarya magaalooyinka dadkii deganaa ma waxay amni iyo barwaaqay isaga jiraan habeenkiiba iska seexanayaan oo waxa weeye raaxay isaga jiraan qofku mar hadduu habeenkii intuu seexdo aan welwal haynin oo dhibaato haynin oonan mashaakil ka baqayn hurdo fiican buu seexanaya barwaaqo iyo wanaagna ku jiro maalintiina way iska cayaarayaan baa la yidhi oo waxa weeye dhibaato iyo mashaakil iyo midna ma hayo barwaaqo iyo nicam bayna ku jiraan markaas allah waxau yidhi afa aaminuu makra allah ma waxay ka aamin noqdeen marka waa iyaga iska seexday oo iska cayaaraya ma waxay aamin ka noqdeen makriga ilaahay macnaha ilaahay inuu ciqaab ku keeno oo ilaahay dabar gooyo oo allah ciqaab ku soo dejiye miyay ka aamin noqdeen waa khaldan yihiin markaasuu yidhi allah walaa yaamanu makra allahi ila alqowmu alkhaasiruun kuwa khasaaray oo waxa weye adduuniya aakhiraba khasaaray alkhaasir waa qofka naar galay weeye aakhiro markuu tegey naar galay adduunkiina waa khasaaray aakhirana waa khasaaray idan marka dadkaasi maadaama ilaahay u nicmeeyey oo wanaag siiyey oo nicmadii ilaahay ay ku kufriyeen oo haddana markaa aynan aamin ka noqdeen oo aysan niyadoodaba soo gelin war nicmadaan ilaahay idin siiya ama ilaahay idinku ciqaabaa aynan niyadoodaba soo gelin ayaa marka ilaahay markaa makrigaas sidaas ayaa marka ciqaabta ugu dhacday marka waxay yidhaahdeen culummadu sida xadiidka saxiixaaba ku sugnaaday oo nebigu uu tilmaamay haddaad aragtid idaa ra'ayta rajula haddaad aragtid qof waxa weye ilaahay u nicmeeyey oo barwaaqo iyo maal iyo awlaad iyo wax walba la siiyey oo ku taagan haddana macaasidii ilaahay muqiiman calaa macsiyat illaah macaasidii ilaahay buu ku dhex jiraa ma aha taas inuu ilaahay jecel yahay fa innamaa daalika istidraajun istidraaj baa la yidhaahdaa waxa weeye waa seeta dheerayn weeye waa meeshii allah uu ka yidhi nastadrijuhum min xaysu laa yashcuruun macnaha waan u kaadinaynaa waa u seeta dheeraynaynaa ha wa umlii lahum ina kaydii matiin aayadahaasoo dhan baa la macnaa iyo xadiidka uu nebigu yidhi ina allaha la yumlii lidaalim qofka daalimka ilaahay waa u seeta dheereeyaa oo dulmigii iyo fisqigii iyo buu isaga jirayaa waa loo daynayaa markii ilaahay qabto xataa idaa akhadahu lam yuflithu ma ka fakada markaa waa halaagaya allah marka dad badan oo caamaad maanta waxaa arkaysaa waxay ku leeyihiin dee hebel sokaa barwaaqada iyo nicmada iyo awlaadda ilaahay siiyey hadduusan ilaahay jeclayn miyo waxaasoo dhan siin laha maya ma aha waxa weeye kuma xiraa ma aha macnaheeda looma deliishado haddaad aragtid qofka inuu ilaahay adduun siiyey ma aha inuu jecel yahay gaalada yaa ka nicmo badan barwaaqo iyo xoolo iyo adduun oo dhan baa ilaahay siiyey haddana waa gaalo oo waxa weye naar baad sugaysa marka looma deliishado taas marka dad badan baa ku khaldama arrinka calaa kulli xaal marka taasi waa taxdiir aayadduna waxay inooga digaysaa waa taxdiir waxa weye lainooga digayo makriga allah subxaana wa tacaala iska jir baa lagu leeyahay see isaga jiri kartaa waxaad isaga jiri kartaa markii allah kuu nicmeeyo ilaahay ku shukri waajibka lagu diray ka soo bax macaasida iska ilaali ku taagnow dariiqa xaqa ah markaas ayaad waxa weeye wanaaggii haysaawa laakiin haddii kale waad dhumaysaa iska ilaali gaaladaa fikirkaa aaminsan wuxuu ku leeyahay anigaa waxa ilaahay baa jecel soo uma jeedid nicmada ilaahay isiiyey marka taas waa khalad weeye waa wixii yahuudi ku dhaceen oo yidhaahdeen naxnu abnaa'u llaahi wa axibbaa'uh ilaahay baana jecel bay dhaheen haddana iyagoo ilaahay wax walba ka sheegaya oo caayaya oo gaalo ah baadana waxay leeyiin ilaahay baana jecel waa been weeye waxaas oo waxay miisaanka saarayaan adduunyada dhaldhalaalkeeda ha ku kadsoomin akhil muslim marka oo iska ilaali aayadda labaad marka aayaddaasi waxay ka digtay almnu min makr illaah in laga aamin noqdo makriga ilaahay laakiin waxaa tambiiha allaah laguma magacaabo almaakir lama yidhaahdo maakir laguma magacaabo waayo sidaa aynu ku soo marnay kitaabka aclaamu sunnat almanshuura markaynu sharaxaynay ayuu shiikhu caddeeyey maakir iyo khaadic iyo daarir iyo naafic iyo asmaada ilaahay laguma magacaabo ilaa muqaabilkeeda in la sheega mooye ha marka inaad tiraahid ilaahay ciddii makri iyo dhibaato samaysa ilaahayna makri buu u samaynayaa waxa weeye waa aljazaau min jinsi alcamal weeye ee marka isim min asmaa ilah lagama soo qaato looma bixiyo aayadda labaad waxa uu yidhi shiikhu waman yaqnadu min raxmati rabbihi ila daaluun ay wa qowli illaahi tacaala waman yaqnadu min raxmati rabbihi ila daaluun waman yaqnadu yaa ka quusta raxmata rabbihi naxariista ilaahay ila daaluun waxa weye kuwa dhumaay mooye cid kalaa ka quusata waa maya waay. waa fi suurati alxijri tanna waxay ahayd oo ka horreysay nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam oo nin weyn ah oo waxa weeye sano sh- s- boqolkii eh, cagaynaya oo waxa weeye saaro qaba oon saarana caruur dhalin iyadiina sagaashan jir tahay ayaa waxaa loogu bishaareeyey inay saara wiil dhalayso haa inay saaro wiil dhalaysa ayay malaa'igtu u yimaadeen ugu bishaareeyeen haa markay ugu bishaareeyeen oo waxa weeye ay yidhaahdeen markuu yidhi innaa eh, minkum wajiluun qaaluu laa tawjal innaa nubashiruka biqulaamin caliim ay yidhaahdeen qaala abashartumuunii calaa an massaniya alkibaru fa bima tubashiruun buu yidhi nabiyullaahi ibraahim waa arrintaasi macnaha wuu xogaa wuu la yaabay war wuxuu yidhi ma wiil baad maanta igu bishaaraynaysaan aniga oo gaboobay oo da' jooga oo xaaskayga ma dhalays ay tahay oo da'daa joogno oo aanu weligay waxba dhalin miyaad maanta ilma iigu bishaaraynaysaan qaaluu waxay yidhaahdeen basharnaaka bilxaqi falaa takun min alqaani- min alqaanidiin war xaq baanu kugu bishaaraynay ilaahay baa saan xukumaye waad dhalaysaa allahna subxaana wa tacaala calaa kulli shayin qadiir weeye ha quusanin qunuudku waa quusashada wey, ha quusanin qaala markaasu waxa yidhi nabiyullahi ibraahim waman yaqnadu min raxmati rabbihi ila daalu oo yaa ka quusta naxariista ilaahay ilaa kuwa dhumay mooye marka waxay la macno tahay aayadda fi suurati albaqara markuu nabiyullaahi ibraahim allaah weydiinayey rabbi arinii kayfa tuxyi lmowta qaala awalam tu'min miyaadan rumaynin qaala bala walaakin liyadmaina qalbii marka nabiyullaahi ibraahim istifsaal iyo inuu arrinta hubsado oo waxa weeye qaabkay ku imaanaysa iyo u weydiiye naxariista ilaahay inaan laga quusan waa aaminsan yahay waa nebi waxa weye min ulilcasmiya oo ilaahay eh, waxa weeye eh, garanaya oo ilaahay tala saarsaday wuuna og yahay wix ilaahay u qoray waktigay noqotoba ha noqoto inuu dhalayo Mm. marka waxaa taa cibro kuugu sugan isagoo sagaashan jira ayuu dhalay labadaa wiil oo waxa weeye ismaaciil iyo isxaaq maantana waxa weeye duriyaddoodii ciiddaasay ka badan tahay carab iyo yahuud iyo kulli i- isagay ka farcameen iyo dadka caddaanka arkaysid waa min duriyati ibraahim wa marka allah subxaana wa tacaala yafcalu maa yashaa siduu doono ayuu yeelaa marka waa sidii nabiyullaahi zakariyaba isagoo gaboobay loogu bishaareeyey nabiyullaahi yaxya oo markaa waxa weye uu la yaabay taas weeye ee quusasha ma aha marka waman yaqnadu min raxmati rabbii ila daaluun alqunuud waxa weeye wa ashaddu lya'si marka yacsiga iyo qunuudka ayaa isgala oo waxa weeye yacsiguna waa quusasho qunuudkuna waa ka sii daran yahay waa ashaddul yacsi baa la yidhaahdaa qofku markuu naxariista ilaahay oo dhan ka quusto oo yidhaahda bes weeye adiga waxa weeye waa idii kala dhammaatay taas oo uu quusto taas waxa weeye shaydaan baa ee, gacanta ku dhigaya markaas waxa weye quusanaya waa halaagsamaya qofka marka waa arrin aad iyo aad u khatara weeye waana min alkabaa'ir oo axaadiidta ayna tusaysa marka aayaddu waa taxdiir waxay inooga digaysaa alqunuud min raxmat illaah maarata inaan laga quusan naxariista ilaahay ayay aayaddu inooga digaysaa قال وحو يرى الشيخ رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس قال وحو يرى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسولك عليه الصلاة والسلام أيا سئل وحا لويدي عن الكبائر كبائر تبا لويدي فقال وحو يرى آه، مركو جوابي نبيقو الشرك بالله إناد إلهي شرك أسميست taas waxa weye kabaa'irtoo dhan buu ugu horeeyaa oo waxa weeye al-ishraaku billaah waa min akbari alkabaa'ir waa kan ugu weyn shirkiga iyo gaalnimada labadaasaa ugu weyn kabaa'irta waa tilmaami doonaa wuxuu yidhi ashirku billaah kabacdiba waxa uu yidhi walamnu eh, ashirku billaah walyasu min rawxi illaah inaad ka quusatid naxariista ilaahay alyasu min rawxi illaah walamnu min makri illaah marka waa laba arrimoodoo khatara waxau yidhi walyasu yasiga waa quusashada wey inuu qofku quusto walyasu min rawxi illaah rawxa iyo naxariistuna waa is mid weeye oo waxa weeye ar- min rawxi illaah iyo min raxmatillaah waa isku mid weeye Mm. marka naxariista ilaahay inuu qofku ka quusto oo waxa weeye uu isdhiibo oo yidhaahdo khalaas dad badan baa ku dhacdaa oo dadka macaasida iyo markay sameeyaan shaydaanku wuxuu odhanayaa adiga khalaas waa kuu dhammaatay xumaantaada isaga jir kolley waa lagu cadaabin oo naar baa gelaysaa waa quusasha marka lama rabo qofku inuu quusto lama rabo marka walyasu min rawxi illaah waalamnu min makri illaah inuu qofku aamin ka noqdo makrigi ilaahay idan marka waa labadii aayaddu aayaduhu keeneen aayaddii hore waxay inooga digtay alamnu min makri illaah aayaddii dambana alqunuud min raxmatillah waana yasigii Mhm. Ee, xadiidkan rawaahu lbazaar waxaa warinaya ee, bazaar ayaa ku warinaya musanadkiisa ayuu ku warinayaa sidoo kale ee, waxa weeye sida uu tilmaamayo ee, mujmacu zawa- zawaa'idka haythami ama uu durarulmanhuurkana uu ku keenayo ee, adurarulmanhuurna wa- wuxuu ku tilmaamayaa inuu bazaar iyo wariyeen waisnaadu xasan buu yiri haythamina waxa uu yiri imaam albazaar ayaa wariyey rijaaluhuna waa mu- mawthuuquun buu yidhi waa rijaal hiqa ah oo waxa weeye waa rag lagu kalsoon yahay sheikh albaani raximah llahu tacaala saxiixu ljaamici sagiirka afar kun lix boqol iyo saddex ayuu ku sa- eh, xasan kaga dhigayaa marka xadiidku waa xadiid xasana waa xadiid xasana inkastoo ay culummada qaarkood sida ibnu kathiir iyo markuu tafsiirka ka hadlayo aayadda afa aaminuu makra allah buu ku keenaa waxa uu tilmaamaa uu yiri waa mawquuf walashbah annahu mawquufun laakiin sida eh, saxda waxa weeye af- eh, xadiidku waa xasan waa sida sheikh albaani raximah llahu tacaala iyo haythami iyo u tilmaameen oo waxa weye waa xadiid xasana muxuu ka hadlayaa marka alkabaa'ir uu ka hadlay kabaa'ir maxaa la yidhahdaa alkabaa'ir waa jamcu kabiira waa jamcu kabiira laakiin aynu ku darno kan cabdullaahi ibni mascuudna labaduba kabaa'irtii ka hadlaya markaas aan isku khulaasaynaynaa waxau yidhi wa can ibni mascuudin radia allahu canhu qaala kana waa mawquuf cabdullahi ibni Cab- cabdullahi ibni mascuud ayaa qowlkan leh oo dhahaya ee uma uu tiiri nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi akbaru lkabaa'ir kabaa'irta kuwa ugu waaweyn waxaa ka mid ah alishraaku billaah inaad allah subxaanahu wa tacaala shirki u samaysid waa sidii kii hore oo kale alishraaku billaah ayaa ugu horeeya markaasuu waxa uu yidhi walyasu wuxuu yidhi markaa walamnu min makri illaah walqunuud min raxmat illaah walyasu min rawxi illaah saddexdaa ayuu sheegay waxa uu yidhi akbaru lkabaa'ir alishraaku billaah shirkiga way wadaagaan kabacdi waxa uu yidhi waxaa ku xiga eh, alamnu min makri illaah inaad quus eh, ka aamin noqotid makriga ilaahay oo aayaddii uu tilmaamaya afa aaminu makr allah oo kale waa walqunuud min raxmat illaah inaad ka quusatid naxariista ilaahay walyasu min rawxi illaah waa isku mid weeye marka yacsiga iyo qunuudku labaduba waa quusasho laakiin way kala sarreeyaanoo qunuudka ayaa daran waa ashaddul yacsi bay yidhaahdeen culummadu ay ku tilmaameen rawaahu cabdirasaaq ayaa warinaya waana athar mawquufa oo saxiixa oo cabdullaahi ibni mascuud ayuu ka sugan yahay cabdirasaaq iyo ibnu abi xaatim iyo ayaa wariya waa athar saxiixa haddaba marka khulaasatlqowl ee aayadahan iyo axaadiitan hadda labadan atharka iyo xadiidkuba waxay inoo sheegeen inay ka mid tahay kabaa'irta shirkiga iyo in la amniga ilaahay laga aami eh, makriga ilaahay laga aamin noqdo iyo in laga quusto naxariista ilaahay iyo eh, in laga quusto waxa weeye alyasu min rawxi illaah ayaa ka mida bay yidhahan kabaa'irta maxaa la yidhahdaa kabiira marka alka- alkabaa'ir waa jamcu kabiira kabiirana waxaa la yidhaahdaa ku- dembi walba oo waxa weeye eh, xad loo dhigay ayay yidhahdeen culummadu dembi kasta oo waxa weeye xad loo dhigay oo ku soo arooray xad imaa fi dunya wa imaa fi alaakhira ha macnaha sida zinada waxa weeye khamrigii waxyaalahaasoo dhan waxaa ku soo arooray xuduud wax alla waxa xuduudu ku soo aroortay waa min alkabaa'ir wax alla wixii aakhiro waciid ku soo arooray qofka saa sameeya naar baa la gelinayaa qofka saa sameeya ilaahay baa u carooday qofka saa u- sa- waxaasoo dhan waa min alkabaa'ir iyo wixii naclad ku soo aroortay iyo wixii baraa'a bay culimmada qaar ku dareen ilaahay iyo rasuulku ka beri noqdeen waxaasoo dhan kabaa'ir baa la yidhaahdaa waxaana aad u tacriifiyey oo aad uga hadlay imaamu dahabi raximah allahu tacaala kitaabkiisa alkabaa'ir oo waxa weye aad u sharaxay oo adiladii iyo nusuustii oo dhan halkaas uu keenay marka way fara badan tahay kitaabkaas ayaa loogu noqdaa culammada qaar kalena waa ka qoreen sida الفقيه الهيتمي كتاب كيس فقيه الشافعي كتاب كيس اللي يراد الزواجر عن اقتراف الكبائر مركا إن شاء الله تبارك وتعالى تاس أيا الله ونقنيا وأنا شرحات دكور ويدو سيدية أي جرتا وكبائر تاس أنكو شرحي قال الشيخ وحي رحمه الله تعالى مركا خلاصة وحوي معناه إنه إسكا إلالينو إنه نقوصا ilaahayna aynu waxa weye ciqaabtiisa ka aamin noqon taas weye marka maxaa lagu noolaanayaa waa bayna alkhawfi waalrajaa qofka muslimka waa inuu ku noolaadaa waxa weye bayna alkhawfi waalrajaa ilaahayna ka cabso oo macaasida iyo waxaasoo dhan ka dheerow naxariista ilaahayna ha ka quusan oo rajee oo waxa weye ilaahay wanaagga agtiisa yaallaa inuu ilaahay ku siiyo ka rajo qab oo ana cinda آه، آه، عند ظن عبدي بي, بي الله سبحانه وتعالى حديث قدسي انا عند ظن عبدي بي marka qofku wixii ilaahay xaggii ka malaysto marka culamada qaar ba waxay leeyihiin ay yidhaahdaan rajaha iyo khawfka markii aad caafimaad qabtidna ood eh, caafimaad qabtidna khawfka badi oo cabsida ilaahay badi markaad xanuunsan tahay ood geeri dareentidna rajaha badi ayay yidhaahdeen qaarna waxay yidhaahdeen marka aad eh, daacada iyo wanaagga ku dhex jirtidna rajaha badi markaad macsi iyo dareentidna khawfka badi calaa kulli xaal waxa weye qofka muslimka waa inuu labadaba aad iyo aad ugu dadaalo ayaa loo baahan yahay qaala waxa uu fiihi masaa'il afar masale ayuu ka soo saaray waa raacinaynaa oo aan badnayn aluulaa wuxuu yidhi tafsiiru aayat alacraaf waa aayaddii afa aaminuu makra allah falaa ya'manu makra allah ila alqowmu alkhaasiruun الثانية وحوي تفسير آية الحجر أي معناها وآيدي ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون يذا نوى صمرني الثالثة وحوي يري آه، شدة الوعيد آه، شدة الوعيد في الأمن من مكر الله وحوي قفك كآمن نقضي مكر إلهي وعيدك كسا أراري وينوشدنا حديثك إي آيات دبا مر هدي لا يري فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون دي واقون خساري الدنيا آخرة حديثكنا وحو كتل ما من من الكبائر تنافراد وقدم ليس وحو يري شدة الوعيد في القنوض معناها قفك إنه قوسته oo naxariista ilaahay ka quustana iyadana waciidkaasaa ku soo arooray oo aayadda waman yaqnadu min raxmati rabbi ila daaluun iyo xadiidkan hadda atharkan cabdullahi bni mascuud walqunuudu min raxmati illaah intaba waa waciid marka qofka muslimka waa inuuna quusan oo waxa weeye ku taagnaado dariiqa xaqa ah allah waatuu yidhi afaman huwa qaanitun ana alleyli saajidan waqaa'iman yaxdaru alaakhirata wayarjuu raxmata rabbi marka qofka waxaa la rabaa isagoo ilaahay caabudaya isagoo dadaalaya diintiisa iyo wanaaggiisa ku taagan inuu cabsina ku jirto ilaahay naxariistiisana uu ka quusan oo rajeeyo oo wanaag ilaahay uu ka filanayo walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin